magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanayay maqaayadaha kafeega ah oo casriga ah kuwaasi oo noqday goobaha ugu muhiimsan ee ay dadka isugu yimaadaan gaar ahaana dhallinyarada iyaga oo ku nasta kuna caweeya haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada usoo cawaystaga goobahan ayaa ka warbixiyey dareenkooda ku aadan goobahan ganacsi waan ku bogaadinaynaa xamdi iyo tiimkeeda barnaamijkan aad bilowdeen waxaan leeyahay hor usii wada dadaalkiina mida kaleento waxaan leeyahay dhallinyarada magaalada iyo qurbo joogtaba maalgashta deegaankiina si loo helo deegaan qurux badan saan ka warhayna magaaladan waa magaalo beeraley ah magaaladii cagaarneedna waa loogu yeeraa marka waxaan leenahay dhallinyarada iyo ganacsatada iyo qurbo joogtaba in la maalgeliyo la soo ziyaadiyo goobo kaleento magaalada weli way u baahan tahay xiis coffee restaurantna waxaan leenahay serviceka ay bixinayso waa ku qanacsannahay waa markii labaad aan imaanayno marka waa bogaadinaynaa in dhallinyarada markaa goobaha shaqada laga soo baxo kaleento haddadaa aan joogno waxaan ka imaanay shaqaa ka nimid waxaan ku qaadanaynaa jawi si waxyaalihii hoolihii ku jirnay si looga baxo waxaan usoo booqanay xiis kafee saan jabigii u degsan marka dhallinyarada magaalada waxaan leenahay kusoo dhawaada xiis waa gabar reer joor ah la imaada hal abuur in lagu bogaadiyana mudan bahda xiis kafeena waa u mahadcelinaa mahadcelin kadibna waxaan leeyahay dhalinta reer jowhar ama magaalada jowhar magaala madaxda hirshabelle ee gaar ahaan degmada jowhar waxaan dhihi karaa macnaha maqaayadan in loo furo way u baahnayd sababtoo ah waxaan haddii aan anaga hadda dhalinyar waxaan inay door ka qaataan looga baahan yahan waxaa waaye dhalinyarada oo hadda waxaanna goobo lagu dalxiiso goobo ciyaaro laga daawado magaalada hore ma loogu arki jirin intii iyo sideedimadii sagaatimayadii moog mooyane dhidkan cusub si loo gaaro maaragtay meel laiskugu tago ciyaar laga daawado maysan jirin meel laga shaaxeeyo laga cunteeyo intaba waxaa inoo keentay maqaayada xiis coffee and restaurant waxaan leeyahay dhalinyaro haddaan nahay waa u baahneynay in noola furo waan u mahadcelinaynaa bahda xiis coffee and restaurant ganacsigan ee walaashan xiis la timaaday waa ganacsi oo magaalada ka dhinnaa awalkii hore waxaan samayn jirnay inaa yacni jawiga aan kusoo bedelano inaa muqdisho aadno adeer waa ka kaaftoonay midaas oo walaashan ayaa noogu kaaftoonsiisay maaragta inaa magaaladeena aan shidano magaaladeena camirano adeer magaalooyinka kale waxaan ka duwannahay malahan oo ganacsiyadii caalamiga oo kale aana loo furay